halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitirban hirarka efemiyada geeska afrika magaalooyinka qaarkood iyo internetka v o a somaly com
subax wanaagsan khyaartana dhegaysanaysaay waa salaasa bisha abrilna waa labayo labaatan sanadka labada kun iyo afar iyo tobanka idaacadda saaka iyo caalamkana wadajir waxaa idinku daadihinaya sahre ciidle nuur iyo maxamed cabdi xasan sandheere
magaalada baydhabo waxaa habeennimadii xalay lagu dilay ilaa saddex ruux oo guryahoodii lagala baxay dadka la dilay waxaa la soo dhigay iyagoo la gowracay xaafado ka mid a magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay saddexda ruux ee la dilay mid ka mid a wuxuu ahaa sarkaal ciidamada dowladda federaalka ka tirsan
kaasi waxau ahaa wariyaha v o eda mukhtaar maxamed catoosh oo ka warramaya dad xalayto lagu laayay magaalada baydhabo waraysi ayaannu idinkaga haynaa qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mid a waddamada reer galbeedka oo dhaawac soo gaadhsiiyey dhaqaalaha dalka ruushka qaar ka mid a dadkii ku laxaad beelay magaalada boston sannadkii hore oo maalintii shalay ahayd mar kale tartankii orodka ka qayb galay qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka
xoghayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa ku booriyey madaxda dalka ruushka inay qaadaan tallaabooyin waxkoola si ay uga qayb galaan heshiis la doonayo in xal loogu helo mashaakilka ka taagan dalka ukrain kerry ayaa u sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka ruushka sergey lafrof oo uu telefoon kula hadlay isniintii shalay inuu tallaabooyinka cadcad ee uu doonaya loo baahanya in la qaado ay tahay in ay ka mid yihiin inay ka baxaan dhismayaal dowladda ukrain ee sharci darrada ay ku haystaan kooxa iyaga taageersan sidoo kalena ay ka baxaan goobaha isgoosiyada ah ee wax lagu baadho tallaabooyinkaasi ayaa ka mid ah heshiiskii ay bishan toddobiyo tobankeedii wada gaadheen duulomaasiyiin ka kala socday dalalka ukrain rushiya midowda yurub iyo maraykanka kuwaasoo la doonayay in lagu dejiyo xaaladda ka taagan bariga dalka ukrain waalidiinta dhalay gabdho arday ah oo toddobaadkii hore lagu afduubay dalka nigeria oo ay kaxaysteen koox islaamiyiin xag jira ayaa sheegay in tirada hablaha maqani ay gaadhayso laba boqol iyo afar iyo soddon gabdhood tiradaasi oo aada uga badan tii awal hore la filayay inay maqan yihiin ee ay mas-uuliyiinta dalkaasi sheegeen waalidiinta ayaa isniintii shalay soo saaray liiska gabdhaha dhiganayay dugsiga hablahaasi laga afduubay ee chibok secondary school oo ku yaala waqooyiga bari ee dalkaasi nigeria mas-uuliyiinta dalka nigeria waxay hore u sheegeen in boqol iyo sagaal iyo labaatan hablood la afduubtay laba iyo konton ay soo noqdeen toddobiyo toddobaatanna ilaa haatan ay maqan yihiin hase ahaatee tirada cusub ee ay waalidiinta dhalay gabdhahaasi sheegeen oo ku dhowaad laba boqol iyo shan iyo soddon hablood inay weli maqan yihiina ayaa noqotay arrin aada iyo aad ay dalkaasi ula yaabaan
halkaad wararkaasi kala socotaanna waa v o a washington subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal wararka ka imanaya magaalada baydhabo ee gobolka baay ayaa sheegaya in xalay saddex qof lagu dilay magaaladaasi iyadoo guryahoodii lagala baxay geesta kalena ururka al-shabaab ayaa la wareegay xeero ciidan oo ku taala duleedka magaalada baydhabo kadib markii halkaasi ay ka guureen ciidamada dowladda oo horay u deganaa saare ciidla nuur ayaa faahfaahinta wararkaasi goordhoweyd ka wareysatay wariyaha v o eda mukhtaar maxamed catoosh
zahra magaalada baydhabo waxaa habeennimadii xalay lagu dilay ilaa saddex ruux oo guryahoodii lagala baxay dadka la dilay waxaa la soo dhigay iyagoo la gowracay xaafado ka mid a magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay saddexda ruux ee la dilay mid ka mid a wuxuu ahaa sarkaal ciidamada dowladda federaalka ka tirsan wararka baydhabo naga soo gaarayana zahrawi waxay sheegayaan in dadkaasi la dilay dilkoodu ay ka dambeeyeen kooxda al-shabaab sida ay sheegayaan wararka baydhabo laga helayo inkastoo shabaabku aysan si rasmi a u sheegan ama aysan u cadaynin inay ka dambeeyaan falkaasi falalka amni darro ee magaalada baydhabo ayaa saameyn ku yeeshay magaalada waxaana habeenadii ugu dambeeyey dadka magaalada ay sheegayeen in falal amni darre ay ku soo kordhayeen magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay saraakiil maamulka ka tirsan oo aan la xiriirnay ayaa iyagu waxay ka gaabsadeen inay ka hadlaan falalka amni darro ee kusoo kordhay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waa tay mukhtaar sidoo kale waxaa wararku sheegayaan in mid ka mid a xeryaha ciidamada dowladda xerada daynunay inay qabsadeen al-shabaab xeradaasi maxaad war iyada ka haysaa kooxda al-shabaab zahro waxa ay qabsadeen xero ciidan oo lagu magacaabo daynunay la wareegitaanka ay daynunay la wareegeenna waxay ka dambeysay markii ciidamada dowladda federaalka ee xeradaasi ku sugnaa ay faaruqiyeen ama ay kasoo baxeen xerada waxaana ciidamada qaarkood oo aan la sheekaystay ii sheegeen in sababahay uga soo baxeen ay la xiriirto kadib markii ay soo wajahday rasaas la-aan sababtaasi ayaan uga soo baxnay ay yidhaahdeen ciidamada markii ay kasoo baxeenna waxa halkaasi la wareegay kooxda al-shabaab iyadoo uusan wax dhiiga ku daadan waatay bal hadda xerada sawir naga siica tooshow halka ay ku taallo ma wax tignika ah iyo baabuur baa u taalla ciidanka dowladda kaga yimaadeen mise dhammaan way faaruqiyeen xeradaa markii ay ka baxayeen dhammaan way faaruqiyeen zaro markii ay ciidamada ay ka baxayeen xeradaasi kooxda al-shabaabna sidaasi ayay kusoo galeen xeradu haddii aan sawir guud ka bixiyo waxay ku taallaa duleedka bari ee magaalada baydhabo gaar ahaan wadada aada dhinaca magaalada muqdisho waxayna daynunay u jirtaa magaalada baydhabo qiyaastii sideed iyo labaat sideed iyo toban kilomitr waata marka muhiimadda ay leedahay xeradaasi iyo meesha ay ku taallo maxay macno u sameynaysaa al-shabaab hadday kusoo guureen xeradaasi muhiimadda ay leedahay xeradaasi waxay ka mid ahayd xerooyinka lagu tababaro ciidamada dowladda federaalka haddii kooxda al-shabaab ay halkaasi la wareegeen la wareegeen waxa ay saameyn ku yeelanaysaa amniga magaalada baydhabo oo ay ku adkaanayso ciidamada dowladda inay xakameeyaan waxaa kaloo xusid mudan muddooyinkii ugu dambeeyey inay jireen isqabqabsi u dhexeeyo laba maamul oo halkaasi laga dhisay gaar ahaan maamulka koonfur galbeed ee lixda gobol iyo sidoo kale maamulka koonfur galbeed ee saddexda gobol taasina waxay keentay inay la xakameyn kari waayo amniga magaalada baydhabo isdhexyaac fara badanna wuu ka jiray muddooyinkii ugu dambeeyey amniga magaalada iyadoo ay jireen ciidamo labada dhinac kala taageersan oo muddo dhowr jeer ku dagaalamay gudaha magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ilaa ay hadeertaan maamulka gobolka iyo dowladda federaalka kama aysan hadlin dadka magaalada baydhabo lagu laayay waxaana muuqanaysa in dadka magaalada baydhabo ay soo wajahday cabsi ku aadan falalka amni darro ee kusoo kordhay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waa tay marka labadaasi maamul ilaa hadda wax howlgala ma ka sameeyeen magaalada baydhabo mise markii shirarkii lagu kala dareeray qolo waliba ay madaxweyne dooratay halkaasa arrintii ku dhamaatay labadaasi maamul ilaa hadda ma jiraan wax howlgallo oo ay ka sameeyeen gudaha magaalada baydhabo mana muuqanayso inay ka sameyn karaan howlgallo waxaa haatan ka howlgelaya gudaha magaalada baydhabo ciidamada dowladda federaalka kuwaasi u hoos yimaada maamulka gobolka baay iyo sidoo kale maamulka degmada baydhabo maamulada halkaasi looga dhawaaqay ayaa mas-uuliyiinta hogaaminaya waxay isku ilaalinayaan oo keliya guryaha ay ka degan yihiin magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay
kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o eda magaalada muqdisho mukhtaar maxamed catoosh oo khadka telefoonka ee magaaladaasi ugu warramayay waryahayga sahre ciidle nuur
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa v o e washington qarax shalayto ka dhacay magaalada muqdisho waxaa ku dhintay xildhibaan isaaq maxamed ibraahim iyo sidoo kalena waxaa ku dhaawacmay xildhibaan maxamed cali dhuux oo labaduba hal baabuur oo ay wada saaraayeen uu qaraxaasi ka dhacay labadaasi xildhibaan ayaa ka tirsanaa xildhibaanada baarlamanka federaalka ah ee soomaaliya haddaba xaaladda ammaan ee xildhibaanada iyo si ay uga gaashaantaan weeraro noocan oo kale ah ayuu maxamed cabdi sandheere uu ka waraystay xildhibaan mustafe mukhtaar guudow oo ku sugan magaalada muqdisho
bismillahi raxmaan raxiim inna lilah wainaa ilahi raajicuun marka hore horta waxaan u taafideynayaa ehelkii iyo qaraabadii iyo baarlamaanka soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed ee uu ka geeriyooday xildhibaan isaaq siinow xildhibaanka kale ee dhaawacmay isagana ilaahay ha caafiyo marka hadee arrimahan soomaaliya maanta wax ku cusub ma aha damaano badanoo saas oo kale oo la gelina way jirtaa hase yeeshee waa un wax un soomaaliya oo dhan maanta dhibaatada haysata ayay ka mid tahay wax si gaar ah hadda oo xildhibaanadu loo loo dhigi kara ma aha iyada ayaa si gooniha loo beegsanaya waayo dad badan oo shacab ah ayaa la laayaa weriyayaashii baa la dilaa qof kasta oo muhiim ah oo ummadda soomaaliyeed waxtar u ah ayaa la dhibaateeyaay oo la dilaa marka taa marka waxay la mid tahay wixii soomaaliya ka socday ee dadkii la laynaya unbay ka mid tahay marka kulleyba gacan ka xag daran baa dishay ilaahayna waxaan uga rajeynanaa hadda inuu jannada ilaahay uu ka waraabiyo waan kartay laakiin siaad og tahay waxaa dagaal idinkula jira ururka al-shabaab oo mar walba bartilmaameedsada xubnaha sarsare ee dowladda idinku waxaad tihiin xubnihii baarlamaanka bal haddaad iiga warrantid ilaalada aad heshaan meelaha aad degantihiin iyo baabuurta noocaad wadatiin runtii horta waajib baa ka saaran hay-adaha amniga inay xildhibaanaduna ay ilaaliyaan shacabka soomaaliyeed ay ilaaliyaan nabadgelyadana ay dalka kusoo radaan waajib saaran waayo hay-adaha amniga hase ahaatee xildhibaanadu waardiyayaal bay leeyihiin meesha mushkiladda ugu weyn weerar foolkafool ah ama xabad lagula soo aadayo maaha waa qaraxyo iyo gaadmo qaraxna adiga iskama ilaalin kartid wadada goorta la dhigay iyo goorta kale ma kala garan kartid hase ahaatee waxaa loo baahan yahay badanaaba habeenadiibaa meelaha wax la geliyaa in hay-adaha amnigu in iyagu ay kontaroolaan oo wadooyinka ay askar ku qaydiyaan oo ay ku xisaabtamaan xaafad walba inta marka degan oo ciidan ah masaldhigii booliiska ka furan inuu isaga ilaaliyo wadooyinkaas habeenkii dadka socda habeenkii baa la dhigaa marka adigu la iskama ilaalin karo haddii hataa staff uu kula jiro ciidan uu kula jiro wadadii meeno la geliyey adiga habeenkii la geliyey subaxii marka ma ogaan kartid inay ku jirto iyo inaysan ku jirin baabuurkaagiina meeno baaro ma aha waa arrinta ugu mashaakilsan taas waay weerar foolkafool ahna maaha weerar oo hadda la tilmaami karo guryaha xildhibaanada lagu soo weerarayo maaha waa qaraxyo oo dadkii daalay oo dagaalada ka daalay oo dagaaladii foolkafoolka markay wax ku qaadi kari waayeen ayay marka qaraxaas unbay adeegsadaan qaraxaana marka meel hadda soomaaliya keligeed xitaa lama dhihi karo meeshii la rabo ayaa laga adeegsan karaa arrinta qaraxna ma la dhihi karo staffna kaama celin karo wax kaa celin karo ilaahay aburi ma jiraan keliya iyadoo laga taxdiro xaafadaha waardiyahoodii habeenkii in laga taxdiro keliya ayaa looga badbaadi karaa waan gartay markaa bal haddaad qiimeyn ku samaysid amniga magaalada muqdisho xilliyadii u dambeeyey ma ka soo raayey mise waxba isma beddelin wallahi runtii isbeddel weyn ayaa ka jira isbeddel aada u weyn baa ka jira awal sidaa ma ahaan jirin wadooyinka xitaa markii hore wadooyin iska raf ayay u badnaayeen hadda qaar ka mid ah wadooyinka ugu muhiimsan laami baa laga dhigay marshigeeliyaa loo sameeyey sidii wax loo geliyo hadda way adag tahay meelaha ay waxgeliyaan waa xaafadaha dhexdooda xaafadaha dhexdoodna hadda kolley wadooyinkii hadda iska siday u burbursan yihiin oo qashinka iyo wixii siday u yaalaan isbeddel weyn waa ka jiraa magaalada aad buu isbeddel uga jiraa hase ahaatee xaafadihiibaa dhibaatada ay ka taagan tahay qofka baabuurka xaafad buu gelayaa markuu kasbaxaayo iyo markuu gelaayaba waxa ka horeeya ma yaqaano wuu iska socdaa tabo kalea uu ku socdaa waan gartay magaalada baydhabo dilal baa ka dhacay xeradii daynunaay dib baa loo qabsaday markaa ma isleedahay ururka al-shabaab ma daciifin oo sidaad idinku sheegaysaan jab lama gaadhsiinin ee weli sidiisa waa awood badan yahay wuxuuna awood u leeyahay mar alle markuu doono inuu dhibaato idiin geysto runtii arrintaas waxbaa ka jira magaalada baydhabo daynuna iyo meelo lamid ah oo hadda nabadgelyadeeda wax iska bedelaan way jirtaa magaalada gudaheeda way soo galaan lamid gobolada oo dhan degmooyinka oo dhan meelihii al-shabaab laga xoreeyey istaraatiijiyad meel bay ka qaldan tahay istaraatiijiyadda dagaal waa magaalo see loo qabtaa markii la qabtana see loo nabadeeyaa cadowgana waa la burburiyaa ee lama buriyo cadowgii magaalo kasta iyadan lasoo gaarin buu uu ka baxayaa hubkiisuu banaanka la aadayaa ciidankii marka magaalada markuu dego baadiyihii iyo magaaladii inta ku hareereysnay waxaa jooga cadowgiyaa jooga waxaa loo baahan yahay marka hore in lagu xisaabtamo ciidan tirada magaalada qaban karto kadibna lagu xisaabtamo tuulooyinka iyo meelaha ay tegayeen iyo ceelasha biyaha ciidanka ugu daba tegi lahaa in lagu talagalo ayaa loo baahan yahay istaraatiijiyad xoogaha way qaldan tahay dhinaca dowladda ama markaan idhaahno ama dhinaca hay-adaha amniga kumaysan talagelin inay qabtaan unbay ku talagaleen inay difaacaan amase cadowgii ka daba tagaan istaraatiijiyadaasa weli ka dhiman waxa keenayo in magaalada lagu soo hareero ama magaalada agagaarkeeda inta la yimaado habeenkii ay magaalada soo galaan ama jidgooyooyin ay sameeyaan waxaa ugu sabab ah ugu wacan ciidankii magaalada soo galay cadowgiina hubkiisa banaanka la aaday marka mar haddaadan burburin cadowgaagi waa adigu kugu soo maqan yahay taas ayaa keenaysa in marka magaalooyinkii ay ay go'doomaan ama wadooyinkii ay nimankaas ay dhex fadhiistaan oo la mari waayo kaasi wuxuu ahaa xildhibaan mustafa mukhtaar guudow oo ku sugan magaalada muqdisho khadka telefoonka ugu warramayey maxamed cabdi sandheere
subax wanaagsan markale dhegeystayaal weli waxaad la socotaan v o a washington haatanna magaalada boston ee dalka maraykanka maalintii shalay waxaa magaalada boston ka dhacay orodkii maratoonka oo sanad walba magaaladaasi lagu qabto bishii abriil ee sanadkii hore ayay ahayd markii uu qarax weyni ka dhacay xilligii la ordayey halkaas oo ay dadna ku dhinteen qaar kalena ku dhaawacmeen haddaba orodkii shalay ayaa waxaa ka qayb galay dad badan oo ay ku jiraan dad qaraxii sanadkii hore ku dhaawacmay wariyaheenna maxamuud ibraahim cali ayaa siduu orodkii shalay u dhacay waxa uu ka waraystay saadiq sheekh xasan saadiq suxufi oo ku sugan magaaladaasi boston
cimilada waxay ahayd mid dadweynaha aada iyo aada u saaciday oo qorax ayaa jirta fiican si weyn ayaa la isugu soo baxay iyadoo run ahaantii ka sokow dadka ordaya waxay ahayd markii ugu tirada badnayd oo dadku magaalada martida u noqday ee noqotay magaaladii waktigu u xooga badnaa oo una tirada badnaa cimiladu aada u fiicneyd orodka si wanaagsan u dhacay securityka aada ayaa loo adkeeyey in ka badan shan kun oo ciidamada booliska oo xataa ay ku jiraan gobolada dariska ah ayaa ka howlgalay maantay ilaa ay xalay securityka adkeynayay shan boqol oo ka mid ah securitygaas waxay ahaayeen run ahaantii kuwa xataa dhacda dadweynaha ku dhex jiray maanta run ahaantii ma ahan orod kale waxay ahayd celebration wixii dhacay sanadkii lasoo dhaafay awgeed waa garta sanad ka hor maanta waxaa dhacay in orodadii boston la ordayay uu qarax ka dhacay oo waxyaabaha qarxa leenka hore ee orodada ay ku dhammaanayaan la dhigay maanta waxaa kasoo qayb galay dadka ordayay dad ku dhaawacmay ama lugahooda ay uga go-een qaraxyadii dhacay wakhtigaas marka shucuurta dadka sidey ahaayeen adiga ma aragtay dadka ayaga run ahaantii maanta waxaan ka mid ahaa dadkii usoo joogay oo joogay meesha orod ka dhacaya oo ah boylston street oo ah halka uu orodka finish lineka ama meesha uu ku dhammaado ah waxaan kuu sheegayaa maxamuudow indhaygaan ku arkay dadku inay ahaayeen mid aan weli aan kow iyo toban sano ah oo aan joogay magaalada oo dhowr jeer horaan ka qayb gala ma aragtan oo kaleeto waxay ahayd runtii dadkii ku dhaawacmay orodka mar gooniya ayaa si ayaa si gooniya loo xusay laba markii saacaddu ahayd labadii afartan iyo sagaal daqiiqo qoraxii koowaad markuu dhacay sanadkii hore ahaana women of silent ayaa loo sameeyay iyadana mar kaleeto run ahaantii waxay ahayd mid shucuureed waxaa yaab kale oo run ahaantii maanta yaab kale markuu orod ku dhammaado waa la kala dareeri jiray hase haatee ilaa qofka u dambeeyay dadweynuhu way ku qaylinayeen boston storm oo funaanadihii caalankii maraykanka ayagoo ruxay dadka oo qaylinaya shucuurta maanta ma ahayn mid run ahaantii hadal oon lagu soo koobi karo indhihii u joogay unbaa ka sheekeyn kara ruhaanti maxamuud maanta orodkaasina wuxuu ahaa midda kaleeto orodkan taariikho badan ayuu sameeyey maantay xataa waxaa kasoo qayb galay madaxda wadanka guud ahaan homeland securityga secretaryga waa uu jooga maanta gobernatoolaha gobolka devil patrick waa uu jooga gebi ahaanba maanta waxay ahayd mid aada loo soo camalay maanta waxaa oroday in ka badan soddon iyo lix kun oo qof ayaa orda gaar ahaan dadka ordaya gebi ahaantooda ma ahayn kuwa markaad doonaya oon inay guulaystaan waxay kuwa taageero u muujinaya dadkii dhaawacyada gaareen saddex qof oo meeshaa ku dhimatay ilaa iyo laba labaatan iyo lix raadi laba boqol iyo lixdan qof oo ku dhaawacantay taageere u hayaan ay u badnayd run ahaantii waxaana celebration dad qaarkood waaba ilmeynayeen marka qaarkood markii aad aragto sida maaragtay ayagoo muujinaya inaan boston iyo dadkii waxaa geystaba aysan dadkaasi maaragtay cabsi gelinayn waa garta ma jiraan dad soomaali ah oo orodada ka qayb qaatay dad magaca leh oo weyn oo runaantii ma jirin oo orodyahanaa waaweyn oo caana oo muuqday laakiin runaantii waxaa jirta dhalinyaro suulaadka qaybo ka mid a oo aan arkay oo ayagoo ordahaya laakiin kaalimo wanaagsan kulle ma aanay gelin dadka marka magacyadooda waxaad maqlaysa markii kaalimaha koowaad iyo labaad iyo la galo orodkii maantana wuxuu ahaa mid rikooro la jebiyey mid wuxuu ahaa dad aan weligood guulaysan ay guulaysteen ma garat waa gartay orodka maanta waxaa ku guulaystay markii ugu horreysay qof maraykan ah tan iyo sideetameeyadii sidee loo soo dhaweeyey arrintaas jawiga magaaladun waa sidee marka ay maqleen qof amerikaan ah markii ugu horreysay ilaa sideetameeyadii uu ku guulaystay orodka boston maanta waxaa ku guulaystay dhanka wiilasha orodka wiil yidhaahdo magaciisa meb keflenset oo maraykana waa markii ugu horeysay oo tan iyo sanadii kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo siddeetankii uu qof maraykana ku guuleysto waa koob iyo soddon sano orodkan maaragtay qof maraykana kuma guuleysan waana orodkii boqol iyo toban iyo sideedaad orodka maratonkan oo sanadlaha waa midka ugu faca weyn leh dalka maraykanka marka waa markii boqol boqol iyo toban iyo sideed sano socday markii sideed saddexdii ayaa u dambeysay marka markii orodkaasi magaciisa la sheegay oo shaashadaha lagu qoray inuu soo horeeyo raantii waxay ahayd mid dadku ay wada qayliyeen afkooda iyo lagama sheekeyn karo waxaa taas dheer in laba iyo toban sano oo xiriira oo kenyaan iyo ethoobiyan ay guuleysanayeen uu jebiyey oo markaasi ay noqotay in markii ugu horeysay uu ninkaasi uu ku guuleysto dhalashadiisii horetana waxay ahayd eritrean isagoo laba iyo toban jira ayuu wuxuu ka yimid haddaan dib ugu noqdo wax yaroon laba iyo toban sano jir isagoo dalka eritrea ka yimid san diego ayuu ku nool yahay oo markaasi gan yahay waana waana hadda citizen americana ninkan haatan guuleystay sadiiqow dhinaca dumarka tartanka dumarka yaa ku guuleystay maanta
maxamed dhinaca gabdhaha maanta waxaa ku guuleystay markii labaad oo isku xigta gabadha magaceeda la yihahda rera jepton oo markaasi guuleysatay ayada kaalinta labaadna waxaa gashay museon diba oo ethoobiyaana
kaasi waxa uu ahaa saadiq sheekh xasan saadiq suxufi oo khadka telefoonka ee magaalada boston ugu warrameeyey wariyahayga waa maxamuud ibraahim cali
degeystayaal laantaaf soomaaliga idaacadda v o a magaalada washington ayaad si toosan uga dhegaysanaysaan wasiirka ganacsiga ee dalka ruushka ayaa sheegay in cunaqabataynta dhaqaale ee dowladaha reer galbeedku ay ku soo rogeen ay dhaawacday dhaqaalaha dalkaasi ruushka wasiirka ayaa sheegay in wax soo saarkoodu hoosu dhacay maadaama maalgashadayaashii ay lacagahoodii meelo kale ula wareegeen hase haatee shirkado kale oo reer galbeeda ayaa iyagu kordhiyey ganacsiga ay la lahaayeen ruushka xitaa iyada oo ay maraykanka iyo xulufadiisa yurub ay doonayaan in cunaqabatayn ay saaraan dalkaasi ruushka haddaba waxaa warbixintan inoo diyaariyey wariyaha v o eda mil arsega waxaana inoo soo koobiyey maxamuud ibraahim cali
madaxweynaha ruushka valadimir putin weli waa nin dadka ruushku ay ku midaysan yihiin hase yeeshee dadka siyaasadda falanqeeya ayaa sheegay in jacaylka loo qabaa uu hoos u dhici karo haddii dhaqaalaha dalku uu sii xumaado wasiirka horumarinta dhaqaalaha ruushka alexayer kiyef oo la hadlaya xubnaha baarlamaanka ee dalkaasi ayaa sheegay in maalgashadayaal walwal qabaa ay durbabo dalka kala baxeen in ka badan toddobaatan bilyan oo dollar waxaan sidoo kale ognahay hubaanla'aan badan oo ka jirta suuqyada maaliyadda ee caalamka ra-sumaal wareegaya waa xaalad maalgashadayaashu aana diyaar u ahayn inay wax maalgashadaan iyagoo ka baqaya xaaladda aan deganayn ee dunida sida tii labadii bilood ee lasoo dhaafayna haysay waa xaalad dhaqaale oo aan deganayn ayuu yidhi suuqyada saamiga ee dalka ruushka ayaa hoos u dhacay toban boqolkiiba ilaa markii ay bilaabatay xiisadda gobolka krimiya iyadoo lacagta ruubalka ee ruushkuna ay muddo shan sanaa meeshii ugu hoosaysay gaartay marka loo barbardhigo dollarka maraykanka hase yeeshee iyadoo xitaa yurub ay ku hanjabtay cunaqabatayn baahsan haddana maalgashadayaasha oo dhammi diyaar uma aha inay ruushka ka tagaan kulan dhowaan dhex maray madaxweynaha ruushka valadimir putin iyo agaasimaha shirkadda sheela dalka holland master van buden ayaa waxaa lagu shaaciyey in shirkaddu ay sii ballaadhin doonto howlihii ay ka haysay dalka ruushka tani waa munaasabad gaara oo aan booqasho ku imid maxaa yeelay maanta waa sannad guuradii labaatanaad ee markii aan shuraa ka noqonnay annaga iyo shirkadda tamarta ee sakhaliin waana wada shaqayn aan ku faanayna ayuu yidhi ben kumar oo falanqeeya arrimaha maalgashiga ayaan arrintan la yaabin master kumar waxa uu sheegay in shirkadda sheel ayna ahayn shirkadda keliya ee caalamiga ah ee dalka ruushka ganacsi qoto dheer la leh waxaa jira adduunyada oo hadda isku wada furantay taasoo micnaheedu yahay in dadku ay isku wada xidhan yihiin shirkadaha sida p p iyo shirkado kale oo waaweyn ayaa dunida oo dhan ka shaqeeya marka haddii aad isku daydo inaad midkood u hanjabto inaad xidhto shirkadihii ganacsi oo dhan ayaa buuq furaya ayuu yidhi tafaftiraha wakaaladda wararka ee royters xafiiskeeda yurub biyer bryanson ayaa sheegay in quwadaha reer galbeedku ay tahay inay ka taxadaraan inay ruushka cadaadiyaan ma aha inaad dagaal dhaqaale qaadid adigoon adiguna wax ku soo gaadhaynin waxaan ognahay in shirkadaha reer yurub ay dhibaatoonayaan haddii ay cunaqabatayn buuxda ku soo rogaan ruushka ayuu yidhi maxaa yeele ruushku waxa uu soo saaraa saddex meelood oo hal meel gaaska dabiiciga ah ee yurub u baahan tahay kaas oo badankiisa lasii marsiiyo dhuumaha dalka yukrain aad baad umahadsan tahay maxamed cabdi xasan sandheere oo inoo soo jeedinayay warbixintii wariyaha v o eda meel arseeg ah oo noo diyaariyey halkaasi aad naga dhegaysanaysaana waa v o e washington gabagabada idaacadda ayaynu kusii dhownahay maxamedow maxaad dhinacii sugaanta inoo haysaa saanaa inoo soo qabtaa waxaan u malaynayaa zahray Mhm.
ee, saaka heesihii qaraamiga inaanu booqanno ayaa ayaa habboon horta Eh, waa sidaasi aad sheegtay qaraamigii weliba marka kuwa- haddaadan igu daynaysidna dee aan waxaan soo qabanayaa bahal laga wareeray waa tahay dabcan eh, aad iyo aad baan dookhaaga ugu kalsoonahay haye Maxaad maad inoo igu soo daysay qaban- misaan kugu dayaa bal adigu inoo soo qabo waay aan soo qabto fanaankii axmed cali cigaal iyo heestii gabdhaha waa gabdhuhu waxay ku faanaan guri iyo nin la yeelee maxaa guurka kugu diray miya waa sax waa tahay balade axmed cali cigaal ayaa heestaasi inoo dhammaystiri doona haddaa tahay mid gaaraya ha igu dayn galgalashada geedaha waxaa jira guxundhaalabaaso lugaka gulaalo gacma nabaaru yeele haddaa tahay mid gaaraya ha igu dayn galgalashada gobtan fariistaba melroob ku geylamay ama aargundaha dhigay ama goodir xarigalay geeduni ahaadi gobtan fariistaba melroob ku geylamay ama aargundaha dhigay ama goodir xarigalay geeduni ahaadi gabdhuhu waxay ku baanaan guri iyo niyeeni waxa guurka kugu diray garan maayo aniguwe gabdhuhu waxay ku baanaan guri iyo niyeeni waxa guurka kugu diray garan maayo aniguwe garta ruux yaqaano gardaraada ka jecelo anigoo garowsha leh waxaa tahay ka gudaye axdigaynu goynay gormu kula xumaaday garta ruux yaqaano gardaraada ka jecelo anigoo garowsha leh waxaa tahay ka gudaye axdigaynu goynay gormu kula xumaaday waa hagaaga subax wanaagsan dhegaystayaal heestaasi axmed cali cigaal uu qaadaya ayaanu idinku dhaafaynaa intaynu afarta galabnimo kulmi doono waa maxamed cabdi sandheere sahre ciidla nuur iyo asxaabtii kale ee v o eda barnaamijka nagala qayb qaadatay oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo ama geesi ku cartamay gedoonyaadi gobtan fariistaba melgeelka dheelmaday ama goray ilmaha dhigay
This program has come to you from the Voice of America, Washington.